جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raataraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raataraaca toddobaadka caawa aan ku soo xulnay insha allah idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo khasaare adag lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay qaybo ka mida wilaayada hiiraan iyo ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku haya goobihii lagu dagaalamay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xogta dagaaladaas oo faah-faahsan iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey sahaayinada yuhuudda oo toddobaadkan loo sii daayey shakhsiyaad ay danaynayeen iyo muqaawamada oo soo bandhigtay awood ciidan oo hor leh dhanka kalena shaacisay geerida lix xubnood oo muhiim u ahaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kulan dowro sharci ah ay barbar socotay oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo beesha jiddo oo ku soo idlaaday degmada kuntuwaarey ee wilaayadaasi waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinay kulankaasi wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka qayb gashay munaasabad dib loogu furayey madarasada abubakar ee deegaanka ceel ansaar kadib dib u dayactir iyo ballaarin lagu sameeyey madarasadaas munaasabadaha iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin ardayda madarasada suldaan cabbaas oo sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan sahaayinada ayaa toddobaadkan loo sii daayey shakhsiyaad iyadoo dhanka kalena muqaawamada ay soo bandhigtay awood ciidan oo hor leh xilli sidoo kale muqaawamadu ay shaacisay geerida lix xubnood oo muhiim u ahaa haddaba ragga ay shaaciyeen kooxaha muqaawamada ee filistiin geeridooda iyo waxa ay ahaayeen waxaan ku eegi doonnaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka oo aalaaba uu halkan inooga soo sii daayo ilyas cabdulaahi cabdiwahabaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo aan caawa diiradda ku saari doonna sida walaalkaba uu sheegay arrimaha khaza heshiiska xabad joojineed iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo shaaciyey geerida lix ka mid ah hoggaankoodii ugu sarreeyey haddii aan ku hormarno war ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii ugu dambeeyey ee isbuucii lasoo dhaafay afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abu cubayda ayaa shaaciyey in la dilay maxamed adayf abukhaalid kaasoo ahaa taliyihii guud ee xoogagga mid ka mid ah garabyada hubaysan ee muqaawamada filistiin sidoo kale waxay kooxaha waxiska caabintu shaaciyeen in intii uu socday howlgalka duufaanta al aqsa sidoo kale laga dilay ilaa shan xubnood oo kale oo saraakiil sarsare ahaa oo ka tirsanaa taliska ciidanka ee uu hoggaanka u hayay maxamed adayf ragga sidoo kale shahiiday intii uu socday howlgalka duufaanta al aqsa ee uu afhayeenku shaaciyey waxaa ka mid ah marwaan ciisa oo ahaa ku-xigeenkii maxamed dayf iyo rag kale oo muhiim ah haddii aan intaa uga tallaabno shaacinta kooxaha muqaawamada filistiin ay shaaciyeen arrinkan aan markan balmilicsanno heshiiskii maxaabiis isdhaafsi oo ay isbuucii lasoo dhaafay labada dhinac isweedaarsadeen dufcooyin dhowr ah haddii aan ka hormarno dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda toddobaadkii inay weedaartay waxaa loo sii daayey ilaa labiyo toban xubnood xubnaha ugu cadcad ee maamulka gumaystaha yuhuudda uu sida aadka ah u doondoonayay in loo sii daayo waxaa ka mid ahaa haweeney askariyad ahayd oo lagu magacaabo raabiil yahuud waxoogaha qaar ay sheegayaan in benyamin netanyahu uu si aad ah u doonayey in haweenaydan loo sii daayo warbixinada qaar ee ay daabacayaan jariidadaha dunida ayaa sheegaya cabdiwahaab in haweenaydan ay wax ka og tahay qaar ka mid ah kiimikooyinka halista ah ee loo adeegsada hubka wax gumaaday ee nukliyeerka iyo inay keedin jirtay xogo kale oo xasaasi ah sidaa darteedna ay sahaynadu u doonayeen inay habbooneed in sii deynteeda lagu soo daro dafcooyinkii ugu horreysay ee ay soo fasaxayeen kooxaha muqaawamada filistiin haddii aan u weecanaa dhanka filistiiniyiinta iyo maxaabiistii loo sii daayey isbuucii lasoo dhaafay waxaa ugu caansanaa zakariya zubaydi oo tan iyo labada kun iyo koodii dhulka filistiin ka fulinayey weerar xooggan oo lagu beegsanaya maamulka gumaystaha yuhuudda waxuuna hogaaminayay muddadaas garab ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin ee ka dagaalama dhanka daanta galbeed waxaa zubaydi diiwaanka u galay inuu yahay ninkii ugu horreeyey ee ka baxsaday xabsiga ugu adag maamulka gumaystaha yuhuudda amnigiisa sida aadka ahna loo ilaaliyo ee jalbuuc taawo maamulka gumaystaha yuhuudda dhabannahaysi iyo filanwaa ku noqotay maadaama marnaba aysan suuraysan in mid ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin iyo shan xubnood oo ka mid ah ciidankiisa ay ka baxsan karaan jaalkan sida aadka ah loo ilaaliyo amnigiisa waxaan markan xubinta ku soo gunaanideennaa hadalhaynta ugu xooggan ee ah cududda ciidan ee ay soo bandhigayaan kooxaha muqaawamada filistiin marka ay wareejinayaan maxaabiista sahaynada sida dhanka hubka iyo darayska oo la moodo in raggan aysanba ahayn rag dhulka hoostii ka dagaalamaya wax ka badan muddo hal sano oo xiriir ah guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa qodobkan iyo xubinta hadalhaynta aan iminkana u laabanna qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka dagaallo xooggan oo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay qaybo ka mid ah wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayadaasi ayaana gacanta ku haya dhammaan goobihii lagu dagaalamayey haddaba dagaaladaas iyo khasaarihii maleeshaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey oo faah-faahsan iyo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin oo iclaam istishaadka qaar ka mida saraakiil waaweyn oo ka mid ah iyaga waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu soo koobaya maahir maxmed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aynu diiwaan gelinay in ka badan boqol iyo lixdan murtadiin ah oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa toddobaadkan waxay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buulaburte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaaladan waxay soo bilowdeen isniintii waxaana dagaaladii ugu horreeyey ay ka dhaceen duleedka degmada buulaburte dagaaladaasi waxaa si weyn loogu jabiyey maleeshaadka riddada waxaana dagaaladii dhacay maalinimada isniinta lagu dilay siddeed iyo toban isugu jiray askar iyo saraakiil murtadiin ah kuwaas oo sagaal ka mid ah ay meydadkooda cadowgu uga carareen goobihii lagu dagaalamay waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay lix iyo labaatan askari waxaana mujaahidiintu ay gubeen gaari cabdibile ah oo uu leeyahay murtad cali jeyte idaacadda islaamiga al andalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii dagaalkaasi lagu dilay waxaana ay kala ahaayeen maxamed gaduudow cilmi cabdulle iyo ciise xasan jiis sidoo kale waxaanu helnay magacyada qaar ka mid ah askartii murtadiinta ee dagaalkaasi lagu dilay waxaana ka mid ahaa cismaan xasan garaad muumin dacawo xiirey abuukar caale iyo waqooyi askarta ku dhaawacantay dagaaladii isniintii dhacay waxaa ka mid ahaa muuse cadde sacdi iyo maxamed jeelle waxay sidoo kale mujaahidiintu dagaaladaasi ku qaniimaysteen ilaa shan qori oo eki afartan iyo toddoba ah oo laga soo furtay murtadiinta maalintii xigtay ayaa mar kale waxay dagaallo culus ka dhaceen duleedka degmada buula burte halkaasi oo jab lixaad leh lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta dagaaladu waxay ka dhaceen deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buula burte waxaay ciidamada mujaahidiintu inta la xaqiijiyey dagaaladaasi ku dileen toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay labaatan kale oo ay saraakiil ku jirto waxaa sidoo kale dagaaladaasi ay mujaahidiintu ku soo qanimaysteen gaari nooha ah iyo baastoolad laga soo furtay murtadiinta idaacaddu waxay heshay qaar ka mid ah magacyada murtadiintii lagu dilay dagaaladii talaadadii dhacay waxaana ka mid ahaa muuse axmed cali xasan iyo maxamed calasow sidoo kale waxaanu helnay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dhaawacay dagaaladii dhacay maalinnimadii talaadada waxaana ka mid ahaa cabdulaahi macow dhaley xujaale oo ahaa taliyaha guutada lix iyo labaatanaad ee maleeshaadka riddada oo isagana dagaalkaasi ku dhaawacmay waxaa sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay murtad cabdiraxmaan saxane oo ah taliyo urur cabdiwahaab dagaaladii ugu xoogan waxay dhaceen maalinimadii shalay ee khamiista waxaana dagaaladaasi ay u dhexeeyeen ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaanay dagaaladu ka dhaceen duleedka deegaanka beerayabaal ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi ayaa mid kadib markii murtadiinta ay weeraro kusoo qaadeen saldhigyo mujaahidiinta ay ku leeyihiin deegaanka beerayabaal waxaana halkaasi ka dhacay dagaalo lagu jabiyey cadowga tiro ka badan toddoba jeer saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxay inoo xaqiijiyeen in dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan murtadiin ah oo isugu jiray saraakiil iyo askar waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay ilaa lixdan iyo shan murtad kuwaasi oo dhaawacyadooda la geeyey magaalada buulaburte cadowga ayaa goobaha dagaalka uga cararay sidoo kale meydad murtadiin ah oo lagu laayay dagaaladii ka dhacay beerayabaal idaacadda al andalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dilay dagaaladii shalay dhacay waxaana ay kala yihiin maslax cabdulaahi geesey cabdiweli camey muuse xasan nuur axmed sharawe jaamac suldheere gacal xuseen sabriye ibraahim xasan faarax cabdibare qoordheere maxamed sabriye faarax oo ah sarkaal dagaalkaasi ayuu ku dhintay maxamed salaad cusmaan maxamuud cabdulle cabdi madax iyo shariid maxamuud culow sidoo kale waxaanu helnay magacyada qaar ka mid ah dhaawacyada murtadiinta waxaana ay kala yihiin cabdi buuxsade waa sarkaal abaanduule ka tirsan nabad sugidda hirshabeelle xuseen guure cawaale cabdi bilaawe waa sarkaal isagana dagaaladii shalay dhacay ayuu ku dhaawacmay maxamed xasan cabdi dhaay ayaa sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaaladii shalay ku dhaawacmay waxaa sidoo kale magacyada aanu helnay ka mid ah jaalle cabdulle digaay oo isagana ka mid ahaa maleeshiyadii murtadiinta ee dagaaladaasi lagu dhaawacay isku geynta tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca murtadiinta ee ka dhashay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay hiiraan waxay gaarayaan boqol lixdan iyo afar murtadiin ah allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan sidoo kale cabdiwahaab toddobaadkan waxa uu dagaal ka dhacay deegaanka masagawaay halkaasoo ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen waxaa dagaalkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale dagaalka waxaa lagu gubay intii uu socday gaari booyadda ah oo maleeshiyaadka riddadu ay lahaayeen waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo qaniimaysteen afar qori oo ek afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo b k m ah iyo dhowr matoor iyo mooto fekon ah cabdiwahaab dhanka kale kooxaha wax iska caabinta filistiin ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in la dilay taliyihii guud ee ciidamada mid ka mid ah garabyada milatari ee wax iska caabinta iyo saraakiil kale intii uu socday cudwaanka yahuudda ee khaza abuu cubayda oo ah afhayeenka mid ka mid ah garabyada milatari ee kooxaha wax iska caabinta ayaa kelimad uu jeediyey toddobaadkan waxa uu ku shaaciyey in la dilay moxamed addayf oo ku magac dheeraa abuu khaalid kaasi oo ah taliyaha guud ee xoogaga mid ka mid ah garabyada hubaysan ee muqaawamada filistiin iyo saraakiil kale moxamed addayf ayaa ahaa mas-uulkii ku dhawaaqay howlgalka caanka ah ee ciidamada yuhuudda lagu dhiigbixiyey ee duufaanta laksa waxay kooxaha wax iska caabintu sidoo kale sheegeen in intii uu socday cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah dadka reer khaza la dilay marwaan ciisa oo ahaa ku-xigeenkii abuu khaalid sidoo kale waxay kooxaha wax iska caabintu shaaciyeen in howlgalkaasi intii uu socday ee iska caabinta ka dhanka ah ciidamada yuhuudda lagu dilay ilaa shan xubnood oo kale oo saraakiil sarsare ah oo ka tirsanaa taliska ciidanka ee uu hoggaanka u hayay moxamed addayf abuu cubayda ayaa sheegay in raggan hoggaanka u ahaa ciidanka wax iska caabinta ay gacanta yuhuudda ku baxeen iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidankooda iskana caabinayay ciidamada yuhuudda ee gudaha u soo galay marinka khaza horey waxaa loo shaaciyey in iska caabinta ka dhanka ciidanka yuhuudda ee gudaha u galay khaza lagu dilay yaxya sinwaar oo ka mid ahaa hoggaanka wax iska caabinta ee filistiiniyiinta kaasi oo la dilay isaga oo iska horimaad toos ah kula jira ciidamada yuhuudda dadka reer khaza ee dulmidiidka ah ayaa halgan adag oo guulaystay la galay gumaystaha iyaga oo halgankaasina ku waayey ku dhowaad konton kun oo shuhada ah oo u badan caruur haween iyo waayeel xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdiwahaab waa inaga intaa
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhegaysateen kuwo kalena waa ay noo soo socdaan markan iyo wilaayada shabeellaha hoose kulan ay dowro sharci ah barbar socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo beesha jiido ayaa ku soo idlaaday degmada kuntuwaarey ee wilaayadaasi haddaba dowradan ay barbar socotay kulanka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ee u qabatay beesha jiido waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu eeman xilli bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah beelbeel iyo qof qof ay isku garab taagayaan jihaadka ka socda bariga afrika ee la ysaga dhicinayo soo duuliyaasha iyo dablilfyada horarka ku ah diinta iyo dadka ayay dhankooda soo badanayaan beelaha manaabiirta iyo xaflaadka ka sheegaya sida ay naf iyo maalba ugu diyaargaroobeen sidii loo saramarin lahaa ku dhaqanka shareecada oo waddada loo marayo ay tahay jihaadka sigun wulaashna maakay safarwajesowhaagar sigun wulaashna maakay safarwajesowhaagar sigun wulaashna maakay safarwajesowhaagar sigun wulaashna maakay safarwajesowhaagar sacad binu waqaa sifaada siima dhaagta sigun wulaashna maakay safarwajesowhaagar sahay nameeg haqoo neeg safar galaal karnimir sahay nameeg haqoo neeg safar galaal karnimir sigon wolaajnama kaysafar wajesowhaagr sigon wolaajnama kaysafar wajesowhaagr siraa rasuulal riine sifaa dagaalamneeney sigon wolaajnama kaysafar wajesowhaagr siraad ekee qiyaamal sigis aken madhaagta sigon wolaajnama kaysafar wajesowhaagr sureg jihaadal qaadna suldaan sid cali haagam sigon wolaajnama kaysafar
saliibiya jalliisay suldaansid cali haagam
waa ku dhowaad konton isugu jira culimo salaadiin nuqabo iyo sidoo kale nabadoonnada ugu sarreeya beesha jiido ee degta koonfurta soomaaliya gaar ahaan qaybta shabeellada hoose ee deegaan ahaan ku firirsan min aagga janaale ilaa iyo baraawe inuun asa adeecna ilaahay baa amraashi amiir abu cubayda awaamiraas adeecan amiir abu cubayda awaamiraas adeecan amisom jaliisay ilaahay baa amraashi amiir abu cubayda awaamiraas adeecan etobiyan jalliise iyo amerikanas eydhaharkee ugandhal ha arsenis ayaalow iman hun islaam hun adkaysenis ayaalow
halkani waa degmada kurtunwaare oo ay ka dhacday munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo aysan u kala harin dhammaystirkeeda odayaasha iyo dhallinyarada beesha jiido waxaana ka soo qaybgalay marti kala duwan oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada shabeellada hoose iyo ahlusharaf iyana lagu martiqaaday munaasabadda dhacday xafladdan oo aan nasiib u yeeshay inaan ka qaybgalo ayaa ahayd mid wadatayna shaadaad kala duwan kadib in muddo ah oo kulamay isdabajoog iyo dowlaad sharci ah ay ka soconayeen degmada kuruntuwaarey waxay gebagabadii beesha jiidda ay wacad ku martay inay garowsatay waajibkeeda dhankeedana islaamka looga imaan doonin iyagoona xafladda ka ballanqaaday in beesha ay u qaadeen mas-uuliyad diineed oo xoogga saaraysa waajibaadka islaamiga waxayna muujiyeen in naf iyo maalba ay la garab istaagayaan jihaadka waxaan od dheer od dheer aan ku maqashiinayaa nimanka la leeyahay muqdisho fadhiyo oo riddada ah oo u weyn xasan guurguurte beesha reer jiiddo go'aan bay gaartay inaan gacan haadis guurguurta iyo wixii la halmaala xataa annaga ha naga dhasho oo jiiddo ah oo meeshaas ku jiro baarlamaan ha ahaado warkooda maqli mayno annaga waxaan ku xirannahay kitaabka ilaahay sunnada rasuulka sunnada rasuulka waa sidaan u ballanqaadnay gaal yeeli mayno gaala raacna yeeli mayno annaga haddaan nahay beesha reer jiido safar iyo wajas haddaanu nahay ballan waxaan ku qaadnay inaan dhammaano inaan dhammaano diinteenna iyo kitaabkeenna inaan difaacno aan diyaar u nahay beesha reer jiida haddaada
safka hore muslimiinta faquurta joos inay ku socdaan oo wixii duunta oo hurarka adowga oo soo socdo in ay dhabarjab ay diyaar uga yihiin allahu akbar diyaar ballan iyo waxaan qaadnay inaan kitaabkeenna kor aan u qaadno gacanta midig aan ka qabano sunnada rasuulkana goosdambeedka aan ka qabsano insha allah
kelimaadkii ay jeediyeen nabadoonnada waxaa barbar socday kelimaadii erayo ka soo go'ay oo ku baxayay lahjadda beesha reer jiido kuwaasoo ay ku muujinayeen sida ay garab iyo gacaltooyaba ugu hayaan mujaahidiinta waa kan naqiib fiile cismaan ibraahim naqiibka reer wajas ee jiido mahadcelin guud kadib kelmaddiisa waxa uu ku soo hadal qaaday xaaladaha uu dalka marayo walaayina maxadad asahli min xaraka ilaa tuulo oo hulata nus aas-aastay min awal min aakhir toosh nus aftiinshinay aftiin egzaasanusay hiirji akadan gaam dowro eteh lamay ma adhaysi etuwadkaatal alxamdulillaah lisa dhaamna gaama lisa dhaamna kadaabaharka mijidhaaku sigis olamaa shishiihaata dhaadagaata oo warka odawalka hasdhelkaashal bana kow tafsaraasha waa fa'iidi wanay haddadaalnusay xiirhun ilshinusay xambaarnusay kadaabaharka waynusay baqan iyo beledba haddadaalusay gaam haddaynagu jamniha waqtieg waaqica ka yiran inuu il dareerna waaqic jihaadaka dareeraashma oo loolam yir loolama kaag inuun asal qaadan oo dhabsa qaadan gaam akanyadaka atal yir hawur hon aad shida meel walee baaxa kool baxgooyokal xeela haysnameed meel wararo hor caarna kool gaayokos howshal haysnameera hays haysnameera uni hawurakan hawrhun deeq wayaa mis diiri horta gaamas warsanon akhyaari deeq maha asal maha kan hawureg ha fa'iidsanusay hawureg ha fa'iidsanusay el nacanusay waqte waqte ka haddin ilaahay hun dhaqasa si kasi ha bedan la'aatanusay dayaar maha kan
munaasabadda oo qaadatay in muddo ah waxaa mid weliba oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha jiido la siiyey kelimadiisa markanna aan eegno kelimadii uu munaasabadda ka jeediyey naqiib nuurow maxamed nuur naqiibka reer safar ee beesha jiido isagoona jeediyey tawjiihaad kala duwan ummadda naga dambaysan waxaanu sheegaynaa inaan nahay dad muslimiina oo habeen iyo maalin jihaadka u taagan inay ka dadaalo oo jihaadka jidkiis qaado oo ummaddana ka booriyo inaan diyaar lahay ayaa u sheegaynaa dadka naga dambeeya oo shacabka ah dadka walaalahayna muslimiinta oo fuquurta joogan waxaanu sheegaynaa inaan hayno raadkiisa inaan hayno raadkiisa raadkiisa aan ku jirno ayagana inay dhabar adeegaan annagana raadkiisa aan qabanno intii dambaysan aan raadino beesha jihaadka aan u wada dhammaano ilaahay diintiisa aan u wada dhammaano waxaa la yidhi yaa ayo ladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waxaa la yidhi quu anfusakum naftaada lama dhihin waxaa la dhahay naftaada badbaadi ehelkaagan badbaadi waxaan diyaar u nahay inaan ehelkaana badbaadino naftaayna badbaadinaa diyaar u nahay jiiddooy ma ila qaadateen haddaan nahay mas-uulintiin haddaan nahay odayaashiin jiiddaa jirta magac jiiddinin sheeganaya gaalaa jir kaas jiiddi miya murtid waay kaas jiiddi maaha annika jiiddi muslimiinaan nahay jiidda oo muslimiinaan nahay u taagan raayadda islaamka u taagan laa ilaaha ila allahu u taagan dariiqa rasuulka inaan u dhimina diyaar u nahay aan nahay ma isku raacsannahay intaad ummaddii naga dambaysan inaan gaarsiinay diyaara u nahay dowradan soo idlaatay iyo kulanka lala yeesha beesha jiido ee wilaayada shabeellada hoose munaasabaddeeda sidoo kale waxaa hadallo ku lahaa marti sharaf kala duwan waxaana kelimaddan oo u badneed dardaaran madasha ka jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga soomaaliya maanta xujada waa laidinku oogay haddaad tihiin nuqabadii reer maaragtay jiido waa la idinku oogay maaragtay xujadii horeyna sidaasay ahayd haddana waa sidaasoo kale weeyaan meeshana boorkana waxaa noogu qoranba wa andir cashiirataka alaqrabiin macnaheedu waad garanaysaan qaraabadaada kuwooda kugu dhowdhow u dig baa layidhi marka haddii kuwa u dhowdhow layidhi kuwa fogna way ku jiraan way soo gelayaan oo qaraabadaadii dhammaantood nin weliba qaraabada ama qolada asigu oo jufada ama qolada uu u yahay naqiibka ikhwaanii maanta waajib baa saaran xujadiiyaa lagu oogay dacwadii inuu gaarsiiyaa la rabaa munaasabadii ka raacday degmada kuruntuwaare waxaa kelimad u badneed dardaaran sidoo kale ka jeediyey sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose beesha aa hormuudka ka tihiin oo hogaanka u tihiin waxaa la rabaa in la badbaadiyo oo dadka naarta ku daadanaya laga qabto oo guntiga lasoo qabto laga celiyo mas-uulna oo u tihiin iyagaa idin doortay inaad diinta ilahay ku hogaamisaan dadkaasaa waxay mas-uul u tihiin ilaahay subxana watacaala arrintaasna ugu dhowaada wixii aad barateen gaarsiiya qodobkaas waan dardaarmi lahaa waxaan kaloo dardaarmi lahaa in khayrka iyo wanaagga laga dhex shaqeeyo laga shaqeeyo reerka dhexdooda dacwada loo istaago kooda jaahilka ah wax la baro waxaan kaloo daarmaa ikhwaan ilaahayna barakeeyo oo shalayna dee laga wada niqaashay oo maalmahana loo wada fadhiyey deegaanada la islaaxiyo oo dadka fasaadka iyo mukhadiraadka iyo daroogada ay mogtahay ku dhex wado in laga qabto waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaan ilaahayna barakeeyo maanta cadowgeenna waan naqaanaa ilaahay subxana wataala hore u noogu sheegay wax maslaxad inaysan noo wadin ilaahay subxana wataala noo sheegay laakiin cadow waa noocyo badan yahay waa dhagar badan yahay dhagarta marka uu maleegayo dadka in loogu digo dadka wuxuu gacanhaatinayaa inuu wax u qabanayo u sheegtaa laakiin wax uma qabto dadka aan ugu digno dadkeena aan ka ceshanno war waxaas waa dhalanteed xafladdan waxaa dhextaal looga dhigayey shucarada reer jiiddo oo marba gabay ama anaashiid soo bandhigayey aniga ma arkin oo jiidda aan ahay jiidda aan ahay aniga ma arkin oo jamaam ii jilib waan jooga jiidda aan ahay intii jamaam ii jilib waan jooga jiidda aan ahay waan jooga jiidda aan ahay
igama tiraahdo jajoogow ma jiro jiida jahaada ku jirta iska jajoogow ma jire jiida jahaada ku jirta iska jajoogow jiida jahaada ay ku jirta jigjigleed roob waay jigjigleed roob jalaal weyn ora waay jinag jugusmase jeerasma laafta jibowkoy jar maahane jilaal yeere maaya sidaal ma dhaara ma tiraahdo jood rajiifo ma jira jiida jahaada ku jirta jood rajiifo ma jira jiida jahaada ku jirta jood rajiifo ma jira kaya qureen dekeno wala jiilhe waayay haddaba munaasabadan heerkeed u sareeyey maxay beesha jiiddo iyo bulsho weynteeda uga dhigan tahay sideese dadka deegaanka ee ka soo jeeda beeshan ugu diyaarsan yihiin u hoggaansanka awaamiirta islaamiga ah ee lagu tawjiihiyey waxaa arrimahan ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiiddo suldaan sid cali suldaan xasanow suldaan caliyow bismilah alxamdulilah arrintaas horta arrin weyn oo oo aad muhiim ah ayay nala dhigan tahay maadaama insha allahu tacaala nabadoonadii iyo waxgaradkiisa madoonadii dhammaan iyo aniga wilaayad aan wada kulannay arrin aan u baahneen loona baahnaa ayay ahayd intii hore ka socday waxaa diiradda saaray kow dacwatu ilallaah jihaadka isgarab istaagga wilaayada iyo nuqabada ama qabaa'ilka beesha jiido inay iskaashadaan isgarab istaagaan jihaadkana dardargeliyaan dacwadana meel kasta la gaarsiiyo beled iyo baadi meesha reerka degan yihiin la gaarsiiyo waxaa kaloo la mushaarakeeyey oo runtii oo aad looga hadlay dhinaca amniga in laisla kaashado waxbarashada caafimaadka waxyaalo fara badan ayaa beesha jid waxay ballanqaaday oo beecona la gashay mar horena la gashay haddana mar labaad iyo mar saddexaad ba la gashay in xaggeeda aan lagu soo dhacaynin cadowga inuusan xaggeeda ka soo dhacaynin oo diyaarna u tahay in jihaad fiis inay jihaadka ka qayb qaadato naf iyo maalba iyo dhallinyaraba dhammaan inay diyaar u tahay waxay munaasabadan imaanaysaa xilli wilaayad islaamiga ah ee shabeellada hoose ay bilowday xoojinta iyo kulammada iyo dowlaadka diiradda lagu saarayo dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaagga jihaadka xilli jab xooggan iyo guuldarooyin saxiixiga dhabarka loo saariyey saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirirka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada bakool munaasabad dib loogu furayey madarasada abubakar sidiiq ee deegaanka ceelansaar kadib muddo saddex bilood ah oo fasax ay ku jireen ardayda ayaa ka dhacday gudaha dhismaha madarasadaasi oo dib u habeyn lagu sameeyey islamarkaana lagu soo kordhiyey qolol cusub wilaayada islaamiga ah ee bakool oo door weyn ku lahayd dib u dayactirka madarasadaasi ayaa ka qayb gashay munaasabadii furitaanka madarasada abubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar waxaana sidoo kale ka qayb galay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad towciya munaasabadda ku bilaabay sheekh bashiir oo ka mid ah culimmada deegaanka awalan ma yn isdirdaaramaanana walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala obsiidis may ka darsaday walaalayaal maadaama hataanu surana walbarashadantilika dadaal oo un walbaranan owlaadan walbarnan qofka yaraantu wallaka bara xasanulbasri iyo qataada iyo naafic ibnu sacd dabaqaadka maya ka guuriyey sadiidiyo ma ereenaa alxifdu fi siqar kannaqshi fi lxajar may leeyihiina culummadaas dhammaantiyo yaraanto oo wallaka barada tacliimto oo yaraanta ee wallaka xifdiyo walla barada lanka maylitooye qofka shiid la harari mayloogiyo shiida haddii la harara harartiyeeda maku bahaw markuu maylin baahanya walaalayaal owlaadantiinu walbarnan walbarasho laan eed iyo dhabangata wa khaasatan diinka baranang maadiga baranang may weeli haddii lankuusa maadigii walanku goradaana naftiye dhabaleta maylan baahanya fursada niilasamanta walaalayaal dadkii dhiigahay dhammaantiyo maylena walbarshadiyeeda ee halku faa'iidaysadoy dadka waalidiinta ee owlaadiin walbara fursada siinlasamanta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale dadkii munaasabadan dib loogu furayey madarasada abubakar sidiiq ee deegaanka cilaansaar waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah guddigii qaabilsanaa dhismaha iskuulkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacadishe ee maanta ku kahadalay guddiga guddoomiyaha iskuulka eelansaar anugoo ka hadalaw afka guddiga muddo afar bilood ilaa shan bilood camal may ka hooljarnay iskuulkan dhismadiis iyo qaabkii dayaca tiro lahaay iyo ka hooljarnay mashquul dheer bacdishe iskuulkii walka guulaysidii ilaahay mahadle iyo aan jarjarna xoolo la kasaw dadka deegaanka leeyin yoolay isxilqaamen inay isku aruuriyaan jadwaleeyaan nidaam ansuubiyaan lajana beesadaas kuusas iskoolkaasna dhisaasa iskoolkaasoo baahadiis eedan weynta iyo anjarajarna iyo haddana injarsi ilaahay ka mahadsan tan lamaad deegaanka eelansaar ilaahay barakaay ciyaalka haddaha korow oo andaroogan dhammaantiyo meel lafaday inay iskoolka sii walka baradaan waana juhdi kabiyaan dadyoona garab surmaan iyo iyo macallimiintiyo iyo bulshadiiyo iskaashadaayaan iskoolkasi dayactirshii beesa tumay lama kun ijijabe yaka bati oo deegaankan xakubati haddii weli insha allahu holis gebagabeata furidiisna geeka lagu bilaawo in la furo doon haddana nin sheegi wanwaaskaashadaana samadoonyada malaaqyada walaayada deegaanka maktabu dacwa ilaahay barakaaye fikraddaasay waaliga gobolka niiqaalgaali juhdi kibi neelajari xamiin igee taleefonsha iyo dhaqdhaqaag iyo nidaamkan la socdi la socdi anta dheeraw hadeerti eel haddu koran dhiina deegaankanna ku cusubta arang eedlinka farahana eta iskuulkaas oo qolol fara badan ilaa tumay dhowr qol ee dhowr qol kalena saddex qol oo waaweyn in lahaka ziyaadi ceelle musqulo caalamiya le kataala magaalada bartamaaj ee iskoolliin baahanayna ee insha allahu rajadiis may ku rajayaane walaayada islaamka waanu ku codsadaan waanu ku rajayaana ina kaalin weyn ku jeysidi doonta iskoolkaasay intahata ku dhamman macallimiintiis waxbarashadiis fasalidiis kontaroolshii ina kaalin weyn ku qaada doonta ya ku rajayaana ilaahay may ka mahadsanya arantun bilaawshe mangmaleena saan wanaagsanaasma lahayna ilaahay kama hadyaana wabilaahi towfiiq malaaq muxiidiin iyo qaar ka mid ah nuqabada iyo waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee bakool oo munaasabadan goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna kelimaadkan jeediyey mawalan ilaahay mahadle mahadbilaaw ma dhammaadan lahayniyo ilaahay ingmahadnage oo nicmooyinshay fara badan ninka nicmeey warkay madhaaraya ikhwaani maylehaa owlaada ilaahay nimanaysadi mas-uuliyadda owlaado alla ka baraaw hoobaada sillanfiiri dadka makasanan unugo mas-uuliyaddiisanna saaran mas-uuliyadda owlaada noo saaran dhanka walbarashada ee maylehaa ikhwaani iniun eedanka dadaalnan diblanfiri jaranjarada hoomada la koro tan lamaada la kore hatana tan saddexda la kasaarasa jaranjarada unugo hooba halsina dhaafo jaranjaradoo gudubi tan saddex lamaad hooba koro jaranjara lamaada gudubi maynin barada un unuganti tumi shansina gudeeraw faylata dadaal faylu unugisa koro lafade jismiyay kora diinshayna kora maadijayna dhinihii usuulunku bahnaylakakayana ilahayna ku koro isa ka hawiyaaya markan maylanaa deegaamada dadka ka nool nicmo ilaahayna sii waxyaabaha laha ka noolay walgorde uleese badanna laha ka noolay yunesko laha ka noolay gaali keli oo yalaydadan wiinta yalaydadan yarta walbarashada yalah maray xoranku enin geeka haddii walambarana gumaysi horreel gale ikhwaani hoob neefo gaale lanka maalado adan maalado koran hiblo wahay maalu neefo gaale u jeeglimedko adan karsi koro digsigo adan saaradaan an koran gumaysin galaas maana lanko insaar eraas balku waram walla gorow lankelna gudbiyaw wala hortay oraba gumaysin galaase maylanaa wal hal baradooy maylanaa reer deegaanka haddii uneena in la dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan maxad ballaawi dhammaad ban lahayn ilaahayn kama hadnagaano subxaana wa tacaala maka dheerada doon waqtigana gaabinyi madarasada abubakar sadiiq sataba liin sheegay walaalo horre in sheegayeen eelankii umatun nabalahi maxamed alayhi salaatu wasalaam kadib umatunka fadli badan ay hayle ka magacaawi eelansaarna taali galabtuuna daatirshi hadhammaaday furtaansha liinkooy mas-uuliintii gobolkan ka sarrayti i degmada iyo bulshadii alansaar muslimiinta hayti dhammaanti oo baroogaan maylana horta ha dhowaada mas-uuliinta ninkoyti daatarki madiinkaani meelinoo ka tabteen hatana siinka dhowaayana sharafti leh maalagno ka tabaasan ogayten walkasto liinkaha warahadan iyoonoytoy wanaaginga biyaaya madarasada isin aragaasaan meel kale maal malan ku sheegna reel ansaara dhiseen maal shawaka dhiseen owlaadiyon wala ka barado doona insha allahu tacaala awalan maynka do'aana dadki maal shay ka bii meelun wanaagun ka bii madarasadun abubakar sadiiq hanuuri maylana maalkiin alla siin barkaay owlaadin iyo idiin alla siin nuuri may kalaasan lana amnigun ilaahayna sii ma ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku baryaan ini ilaahay niin raaji antaas kadib akhiwaanii eedaan dadaalanna madarasin insha allahu tacaala sida liin nuur ay liinkay waqti dhow liinka kahay nuur shaban araga haytan hatana sii nuuri doonta mayna maktab ka ballanqaaday tarbiyat wa tacliim aad ka ballanqaaday odsigin kooyoy makan ay siin arday awlaadanin waayten odsigaanoo siin kooydoon kagan ii yaraadadoon maalimihiis hol kale siin kubaahdadoon insha allahu taasna ka ahada ilaahay subxaana wa tacaala ka hadladaana jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu ilaahay mahadle subxaana wa tacaala amniyaa haysana caafimaad ha haysana dhibaato ma jarta waa dhaganyi marka khiyaaray ee aan reer elan saaraya madoor haddii uun ana yaa yaa la hadala fadi iskoolkan mase madarasadun tan ee horta magaaja dheega haytana iskoolkan mase madarasada magaalada ninka taala magaaga la siimay waaha magaagi umatun tan ee lankiinka qaalsanay lahayo madarasatu abibakringa leerawalari abubakarna kasaanan maa وأفضل هذه الأمة وأكرمها وهي بعد نبيها أبو بكر لن كان كفضل بدن وأمة وأنا ككرام بدن نبي الله محمد كبعد عليه الصلاة والسلام بركة خيار من نوفدي ما دام إسكول مقالدي تن ونوغنين ما إسكول كي ونكدسني مقاقي لن كي أمة ونكقيم بدن أي ونسيني ما يلفدي مدرسدون كورلان قاد تعميرا وتعليما إني مدرسة كوران قادنا ينا نوفده هدي مقالدي إسكول كي ونكدسني أبو بكر ونأرني مدرسة أبي بكر ونأرني مدارس gobolka kataalana tankiliidatiya nagata dhibaatadaasay unu suubini antaa ka gaabiya wabilaahi towfiiq ugu dambayn waxaa xafladdii furitaanka madarasada cusub ee abubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخوة وديالنا جزاهم الله خيرا علماء الدين هذا لن يبا هذا الجبني فلان واليار إن شاء الله تعالى يقدر أو كلية أو دردارا عن بدن أولا ولا ليال إلهي أن مهد نغانا نعمتم وفرها بدن لي الله سبحانه وتعالى نسي بعد حمد الله ما يبقى مهد نغاي دادك الدقن مغالدون أهل أنصار جزاهم الله خير الجزاء وانهروا hogaankii dhaqanka beelaha ee ugaasidii waxgaradkii culimaauddiinkii ganacsatadii dhammaan ee gabdhihii hooyo insurumeng may ahaa arantun geekun insurugna oo qiimaha badan loo ah ee goob waxbarasho amba iskuul leeraw abubakar sidiiq radiallaahu canhu iyo ku hergeliyeen magaaladun eelansaar iskoolka koley sida boorkaba kogoran araga haytan may la furay kun afar boqol afartan iyo lamadii marka may wahaa abaaraha furnaay afar siniha furnaay fatar yar ya galli oo saddex bilood walyar dhammaca sababtana may bahaytay dayacatir iyo qolol oo ziyaado ee lambaahadi jazaahumullahu khayran dadka deegaanka maynka mahadnagaane marka juhdiga iyo dhiiban iyo isku duubnaashada iyo muujiyaan jazaahumullahu khayra jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankin xasanaadka siinka kaba dhaqaalaha isan gelidan ilaahay subxaanahu wa tacaala siin barakaay ilaahay subxaanahu wa tacaala may barniin sheegay lankii xoolo iyo meel wanaagsan ka dhiibo ilaahay unsa bedel yeesiyow ilaahay aan bedela insha allahu tacaala fawwa yukhlifu ya ilaahay siin weydiyaanin ilaahay maal ku bara badan ku fara badan oo ka baraka badan in ilaahay siin ka bedela intaas kadib walaalayaal sida ogsantiin waxbarashada ahmiyadiye iyo faa'iidadiya lata culummada ku hadlan wa khaasatan nidaamkan hadda maana iskuulaad ama madaarista nidaamiga ah waxyaabaha bulshada aan baahantao aasaasiga ayaa ku mid yihiin xunugu may wahaa in usbarado diintis barado may wahaa wali usku noolada faday wasiila nagada fadin in usbarada oo diinta wasiila nagada faday usbaradoona yeena may wahaan walan baahanyi in dadka muslimiinta marka ogaadan waana dareeman ahamiyadiya lata waxbarashada wa khaasatan cilmiga sharciga iskoolkan hadda may waa culum sharciga laga barday aragaytan boorka may ka goran fiqiga ka goran tawxiida ka goran eh, may ka goran xadiida ka goran luqa alcarabiya ka goran may wahaa eh, taariikhya ka goran hisaaba ka goran jugraafiya ka goran xadiida ka goran culum oo saynis ka goran wamaa ilaa dalika intaaso culum ee laga bardayo waa faa'iido insha allahu tacaala dadka muslimiinta way ballanaa ay ku faa'iidaysadooy waana may wahaa waxbarasho manhaja un ka ganacsagna oo marka may waa dad culamaauddiine khubare ahlu tawxiide caqiidadiio saafata idajiyeen mana muqarar ogsantiin unesco iyo dhibaatada dadka muslimiinta iyo kahayd lan ogayna male markii iskoolku dayactirshay inisdardaarmaani yasinka dul akrin muqararkii oo gaalada iyo hadejiyeeno murtadiinta suubiyan wakhaasatan unesco iyo walaaslaaka minguuri inta ka akrini maana inta ka sheegni sharow kale mabaahan marka insha allahu tacaala dadka marka may waha iyaalka intiyariyin maskantiyo walqobadaas yamaylan baahanya in lagu faa'iidaysado unugu qur-aanka barada kor wabitaali haddana culumta kalena barada kor iskoolna dhigkada kor misdiidayaan lamaada unugu qur-aan ma dhammayna iskool mal jeebo ma jarta mana ya nidaamkan hadda marka iskuulaadka oo hadda la furahaay oo kan magaaladun hadda ku furun may baa weedeen maktab tarbiya wa tacliim oo wilaayada islaamiga boqol dugsiyada qur-aankana may baa hooseedeen had maktabka dacwada wilaaya islaamiga boqol lamaadaba waano inta fadhiya marka may wahaa war isdiidan waa habeeb shaqo oo lamadaba maanaa inshaada muslimiinta leeyun may ballana macallimiinta in may waa ardayda jadwal lan suubiyo lan habeeyo marka may waa ardayga haddii buusa deeri toban shan jus ama labaatan jus hataa nambahana dhigi korto arday qur-aan dhammaytay meeloon si surno inta dameerka buri hayta meegaw tare male maanaa malan baahan unu kale malan baahan magaaladaba magaalo ilaahay bulsho siiyu maanaa bulshadee badanta maasha allah marka insha allahu tacaala awlaada haddiiba labaatan jus deeran may wahaa iskoolka dhikada koran waana qaado koran maskantiyo iyo miimorojo nadiifa ku faa'iidaysado koran ayla ku xasadnay insha allahu tacaala taasa dardaarmaan may kaloo lahaa insha allahu Eh, hadda may wahaa may laha ka kordhaya iskuulkun qolol oo dhisme ah yalaha ka ziyaadi oo cusub mayna lanka tala galay mu'asasatu alxikma faraca siddahaad insha allahu tacaala kan koowaad tijeeglo la kufuri kan lamaad buurdhuuni la kufuri kan siddahaad may la kufurahay magaalada eelansaar jazaakum allahu khayran alxikma marka mayad kule idaacadaba ku dhugun sidaasaan ka warqabtaa ogsantin waa goob waxbarasho oo laka barado culumta maadiga iyo luuqooyinka iyo kombyuutarka iyo wali lamida ee xirfadaha sharqaanka wali lamida oo laka barade marka insha allahu tacaala yaanan iin furunta may ballata qeyb farbar e qeyb farbar e allahu akbar qeyb farbar ahoo roowda e oo iyaalka marka may waa laka farbaraw qaab casri aan la farbaraw oo fudud ku warqabtan may waa titiyeglow baa ogaayaan dadka qaar ku mide idaacadda ku dhugun sidaasaan maasha allah iyaalkaas hadda may may dhikadahayanaa lima taquuluun yaa dhikadahayan waa halsan iyo bar gudaantiyow marka wal al wali maanaa hortiha ku baan aqriyayan marka insha allahu tacaala al ku faa'iidaysidoy ay isdiiwaan geliyoy kolley insha allahu tacaala iskoolkiina dayactirka sababtis maanaa walaa fatran galli laka bilaabo baryay niin furin insha allahu tacaala arday baa hordhaan dhikadaasi fasaladii oo fadheeda doonan ardayda usub ha ziyaado doontaan wal qabado doonan insha allahu tacaala way ballana dadka maanaan dardaaramay waalidiinta eh ogaaw unugun ada dhalli adi mas-uulku ah gacamo walbarashadiis iyo iyo barbaarantiis adi ilaahay ku warsadee walka weydiiye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyati salafka markii oo malakulmoodkun kooy oo qofka geeraha ka xaadirta may baara jaran ambiyada maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ishaaqa waka aan dardaarmayan macnaha marka insha allahu tacaala intii aad hadda geeka nool unugugna hadda galantaa ka jara wal al wali lan sheeg iyo wali maskantisla ka shaba ya galaayaan ilaahay mayna si ay wilaayaadka walaadad kale iyo halka laka barbaariya bu tawxiid aan kawiin ma ilaahay in abuuri aan kawiin in ilaahay la bara rabbishoo la bara rasuulshoo la bara nabashoo la bara diintiyo la baro intaasaan kawiin walaahi kalo wasiile ee ee culumta maadiga ana wal diinta ku horkoysan ma ee wali gaalo ka tala gallay ee ka darsatay wal shariicada islaamka ma ogolayn ee gaalnimadii haytina mana meelama ka jaraan way ku saari halku faa'iidaysaday waxbarashadaas ilaahayna mayba weydiisadaan ee iskoolkun kilu ku faa'iidaysadin ilaahay kuwaala may kalama gaareen dardaarmay ugaasyada iyo culamaa udiinka iyo ganacsatadaba iskoolka in laku warqaba laha booqoda subax walba mana kelimaad lanjeedii mararka gaar asbuuciba hal mar culammada marka ha booqodan tashjiic iyo dhiirigelin usuubiyan waxyaabaha lan baahan ya kumadata ilaahayna mayba weydiisadaan in oo dembiga in dembi waalidiinta in usdhaafo ilaahay in gaalada noo jibiyo cadow allah subxaanahu wa tacaala ee wadankan haka duulay diintan maana baabi'ahay ilaahay noo jibiyo muslimiinta meel kastiyo roogaan bacaalamul islaami ilaahay subxaanahu wa tacaala galantiyo korangaada wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo madarasada suldaan cabaas munaasabad ay bandhig ku sameynayeen ardayda dhigata madarasada suldaan cabaas allaha ka aqbalay shahaadadiisa taas oo ay dhigtaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa kelimad uu ardayda ku dhiirigelinayay munaasabadda ka jeediyey sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimada deegaanka dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa arrintaa waa fadli alle cid walbaba ma haysato dalabata madrasat suldaan cabaas nicmada aad haysataan iyo fursadda aad haysataan khayrka aad haysataan iyo waxbarashada aad haysataan cunug walba oo da'diinaa ma haysto mid shan jira iyo mid labaatan jir iyo mid shan iyo toban jir oon alifba aqooninbaa buuxa inaad alle uga mahadisaan waa arrin weyn weeye oo aan idhaahno alxamdulilah alladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeedu waa wax aad u qiimo badan saas darteed allah ma simin subxaana dadka aqoonta leh ee diintiisa yaqaana iyo dadka aqoonta aan lahayn alle ma simin oo wuxuu allah leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaad tiraahdaa oo dadka weydiisaa baa layidhi rasuulka miyay siman yihiin kuwa cilmiga leh iyo kuwan cilmiga lahayn ma sinno inamaa yatadakaru ulul albaab waxaa waantooba oo wixii loo sheega garanaya oo diintiisa fahma kuwa caqliga leh kuwa caqliga lehna waa kuwa cilmiga ku darsaday wey macaahidii baa furan madaaristii baa furan masaajidii bay xalaqaadku ka socdaan adiga fursadaada ka faa'iidayso oo ha iska dayicin maamulaha madarasada suldaan cabaas ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay madrasada waxaa la furay bishii safar sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar ardayda wax ku barto waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo lix fasal ayay ka kooban yihiin madrasada waxaa lagu dhigaa muqararka ama manhajka xarakatu shabaabul mujaahidiin ay soo dejiyeen oo isugu jira qeybaha diiniga iyo maadiga labadabo intaa kadib insha allahu tacaala ahdaaftii laga lahaa qabashada tartanka marka ugu horeysa wuxuu ahaa heerka aqooneed ee ardayda in kor loo qaado ardayda inay unoqoto muraajaco oo duruustii ay muraajaciyaan waxyaabaha lagu tartamayana waxay ahaayeen muqararkii ama manhajkii ardayda loo soo dhigay waxaana lagu tartamayay qaab oo fasal ahaan ah qololba waxay u tartamayeen fasalkooda ayay matalayeen intaasi kadib kasoo qaybgalayaashii xafladdan ayaa ku nastay bandhig ay sameeyeen ardayda madarasada suldaan cabaas فإني مقدم إليكم ما لا أضيق تفصيله أقدم إليكم تبيان ما درسناه في مدرسة قل نظيرها في ولايات الإسلامية برفعة شأنها وطيب مقامها واجتهاد طلبتها وحرص شيوخها ومعلميها وتسميتها من مضى من نقبائها في طريق العزة والكرامة ألا فهي مدرسة سلطان عباس الذي قد صفته ضائرات أمريكي النصراني بحبي إليه أناشد له قائلا سلام الله عليك يا الإمام فقد طاب وطبت ما سعيت نقيب عادل رضي الأنام نقيبون العباس فهل سمعت أما ما درسناه في هذه المدرسة إنها علوم مختلفة من القرآن التقانا والأحاديث تحفيظا والفقه والعقيدة ولا ننسى أيضا الرياضيات أو الحساب وغيرها من العلوم نحن طلبات جديدة نتعلم دين السعادة نسأل الرحمن دوما ألا يجعلنا عنادا الله أكبر حقا والحمد له صدقا رب الناس والورى هو قد خلق الخلق عزة الطلاب هزت في طلب العلم تمدت العلم نور والجهل ظلام علماء قالت نحن فتيات الإسلام ننشر دين السلام لا كرم إلا في العلم قولنا حق يا قومي su-aashani waxay ku socotaa fasalka koowaad waxayna ka imaanaysaa maadada riyaadiyaadka waxay leedahay qatala axmed wacabdiraxmaan tisca wacishriina kaafiran wa qatala axmed thamaaniya wacishriina minhum fakam qatala cabdiraxmaan cabdiraxmaan iyo axmed ayaa waxay dileen konton iyo sagaal gaal axmed ayaa gaar ahaan wuxuu u dilay labaatan iyo sideed ka mid a konton iyo sagaalkaasi cabdiraxmaan intii uu dilay ayaa la idinka rabaa awalan anigoo ah abdicasiis cali shariif oona ka socda alfaslu alawal su-aashana weydiiyey haddaan isku dayno qatala cabdiraxmaan waaxid wa halaahuuna kaafiran jasaahu allahu khayran ardaygaasi su-aasha la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha jararweyne cilmiga in la mar kasta la ziyaadsado iyo lambaahanya la kordhiyo ilaahay subxaanahu watacaala aayadka ameerika yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat maanta dad sharaf leh culumo eh aqoon leh iyo etan بس إلا معنا ددالة خير إلهي سيلا دوني ددالك ددالك الدرا نينكي امتحانك أو كباسو هدي إلهي أو قلادو أو قدنبينتي أن سلطان عبد الرحمن إيه أول مريد دوني هدي إلهي دو قفكسنا ددالو haweenkii muraajaca sameey maalintii muraajaca sameey maykan sindirdaarame macallimiinta iyo mudiirka indhagnugulaada والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد